بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ولا ريال سيادة المقشين لما أنت أما بي سوغاري إعلامك وحمانتا إنو بلنسانين إنو نوقف صومو كلنكيني أما ملتقيني aynu ugu talagalnay ducaadda xaafadda jigjigayeer ee dacwa salafiya ku qumta inay culimmadooda ka qaataan zaad iyo sahay ku saabsan inay iimaanka korsadaan si iyagana dadka kale ay wax ugu sii kordhiyaan multaqahan aynu ugu talagalnay walaalayaal inaynu ku qaadanno laba muxaadaro amaba laba dersi oo ay noo soo kala jeedin doonaan insha allah sheekhuna sheekh yaasiin iyo sheekhuna sheekh cabdullaahi babraawi xafidahum allahu tacaala muxaadaradan sheekh yaasiin noo sheegin doono oo ciwaankeedu yahay ta'aalufu alquluub wa aharuhu fi najaaxi adacwa haddana sheekha ayaan kusoo dhowanayaa falyatafadal sheekhu mashkuuran maajuura بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله biidn illaahi alkariim sida akuuna markaa xamse uu sheegay waxaynu markaa kelimaadka odhan doonaa muxaadarada markaa cinwaankeedu yahay ta'aalufu alquluub wa aharuha fi najaaxi dacwa waxaa la yidhaha markaa ta'aalufu alquluub so markaa is-ogolaata oo isku duubnaata raadka ay ku leedahay dacwadda la wadaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu baaqayaa raadka ay ku yeelanayso inay dacwaddaasi guulaysato dacwaddaasi inay hana qaado dacwaddaasi markaa ifka iyo aakhiradaba inay dadkii ku qumaayey ay walaalayaal raadkeeda arkaan ereyga la yidhaahda marka ata'aaluf asalkiisu ama ereyga markaa macnihiisu wuxuu yahay waxaa la yidhahda markaa is-ogolaashaha oo waxaa jira waxaa la yidhahda waxaa xayawaanun aliifun waa xayawaan markaa marka la leeyahay marka marka ta'aaluf qulub la leeyahay qulubta ayaa maroo dhawaad marka la leeyahay ama isu timi macnaheedu waa qulub is ogol oo tanaakur iyo isdiidmo iyo wax waxshi aanay ka dhaxayn arrinta noocaas ama qulubta la is ogolaysa ama qulubta jaa u wada kacda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo raali gelinaysa rasuulkiisa maxamed ahaan calayhi salaatu wasalaam waddaduu maray markaa maraysa raad badan ayay ku yeelanaysaa markaa ta'aalufkaasi dacwaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee la waday iyo xaqii markaa lagu baaqaayey walcaksu bilcagsi haddii markaa quluubta ay kala tagto oo tanaakur uu dhaco quluubtii ay isdiido oo waxsha iyo collaykan uu ka dhex bilaabmana waxaa dhacaysa markaa raad sayi oo salbi ah ayay ku yeelanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadiisii lagu baaqaayey iyo nufuusii dadka markaa ducaadda ahaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka ugu yeedhaayey marka biidn illahi alkariim waxaynu isu taagi doonaa dhowr qodob oo markaa arrintaa waxoogaa ka ishaaraya qodobka koowaad waxa uu yahay aynu isu taagi doonaa sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu tixgeliya markaa mawduuca ah in quluubta markaa dadka ducaadda iyo dadka xamalatu risaala ah in quluubtooda markaa jaa ay u wada kacdo ay noqoto tu markaa iswaafaqsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa markaas bimacnaa inusradiisa iyo uhuulintiisa isku waafaqsan oo ah maxay isjecel oo wax shaxnaa ah iyo wax baqdaa ila dhexdooda aanu oolin waxaa kale aynu tilmaami doonaa asbaabo fara badan oo tilmaamaya ama calaamad u ah ama sabab u noqonaya inay quluubtu markaa isu timaado oo wixii quluubta la odhan jiray markaa ay walaalowdo oo qofku walaalkii markaa qalbigiisa uu ku weynaado oo walaalkii markaa inuu jeclaado oo u hiiliyo oo u nusreeyo oo khayrka uu la jeclaadaa qalbigiisa arrin weyn ay ku noqoto dhowr sababood oo arrimaha noocaasa tilmaamayo waxaa kaloo isu taagi doona qodobka saddexaad oo asbaab ama umuuro sabab u noqonaya quluubtu inay isdiiday kala tagto oo haddaan la iska ilaalin asbaabtaana oo dadkii ducaadda ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa fahmi salafi lumma ugu baaqaayey haddaanay iska ilaalin quluubtii ay kala yaacayso marka oo quluubtii ay kala fogaanayso oo deedna raad culus oo markaa markaa salbi ah ama raad markaa ah markaa dacwaddii raad markaa foolxun ku yeelanayo walaalayaal haddaynu markaa dhowr aayadood aynu isdul taagno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yihi fi suurati alanfaal rasuulkiisii maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam ayaa rabbi wuxuu ugu manno sheegtay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hiiliyey nebiga sidoo kale rasuulku ugu ilaahay ugu hiiliyey nebiga markaa nasrigiisii iyo dadkii muuminiinta ahaa markaasaa rabbi wuxuu ka warramay dadka muuminiinta ah in ilaahay quluubtooda markaa isu keenay oo hadduu nebigu bixin lahaa waxa dhulka yaallo oo dhan nebigu quluubta aanu isu keenan saxaabada ise ilaahay subxaanahu wa tacaala ka isu keenay uu yahay waxaa rabbi uhi huwa aladii ayadaka binasrihi wabilmu'miniina waalafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim walakina allaha allafa baynahum inahu casiizun xakiim ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyay isagoo rasuulkiisa maxamed aha la hadlaaya calayhi salaatu wasalaam una manno sheeganaaya ayaa rabbi wuxuuhi huwa aladii ayadaka binasrihi wabilmu'miniin ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu kugu xoojiyey hiilkiisa iyo dadka muuminiinta ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacala uu kugu xoojiyey marka binasrihi buu kugu xoojiyey iyo wa bilmuuminiin baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala markaasaa rabbi muuminiintu waa muuminiin caynkeeya muuminiinta rabbi wuxuu ka warramay quluubtoodii oo quluubtu hadday markaa ta'awujiro markaa ulfa iyo quluub markaa jawaab wada socota ay tahay abdaantana markaa qalbiga ayaa maamulo oo jidhkuna qalbiga ayuu meesha u jiheeyo uu raacayaa marka markaasaa rabbi wuxuu ka warramay muuminiintaasi inay ahayd markaa muuminiin quluubtoodu ay midaysan tahay ku midaysan tahay markaa xaqa ayaa rabbi waxau ihi markaa waallafa bayna quluubihim ilaahay muuminiintaasoo quluubtooda uu isu keenay low anfaqta maa fi lardi jamiican waxa ilaahay adduunyada uu dhigay oo dhaqaalo ah haddaad ku bixin lahayd quluubtooda saad isuu keeni lahayd maa allafta bayna quluubihim isumaad keenteen markaa quluubtooda walaakina allaha allafa baynahum hase ahaatee ilaahay ayaa isu keenay baa rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyay ayadda waxyaalaha aynu ka faa'idaysanayna waxaa ka mid a kow ilaahay subxaanahu wa tacala rasuulkiisa maxamed aha calayhi salaatu wasalaam waxa uu markii hore ku ayiday hiilkiisii waxaa kaloo rabbi ugu hiiliyuu ku ayiday dadkii muuminiinta ahaa waxaa kaloo rabbi inoo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubtii dadka muuminiinta ah inuu isu keenay waxaa kaloo rabbi inoo sheegay taaliifu lquluub iyo ta'aalufu lquluub quluubtaa markaa midaysnayd inay ka dhalatay oo sabab ay u noqotay waxaa la yidhaha markaa ta'aalufu labdaan inuu jidhkiina markaa uu midoobo waayo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta baynahum ilahay subxaana ma allafta bayna quluubihim walakin allaha allafa baynahum damiirkaa ku jira walakin allaha allafa baynahum ay bayna almu'miniin waayo hadduu u noqonayo markaa quluubta hadduu noqonaayo waxaa la odhan lahaa marka ama macnu tacbiirku noqon lahaa walakin allaha allafa baynaha ayuu noqon lahaa damiirka markaa mu'anaska ayaa loo celin lahaa lakin ilaahay subxaanahu wa tacala waxa uu yidhi walakin allaha allafa baynahum ay bayna almu'miniin ilahay baa subxaanahu wa tacala markaa isu keenay marka qulta ta'aalufu lquluub quluubta markaa ta'aalufta oo markaa ismarkaa iswaafaqsan oo markaa waxaadna isnacayba iyo xasad iyo baqda aanu ka dhaxaynini waxay sabab u noqonaysa wixii ta'aaluf alabdaan kale jirhkiina inuu markaa mid ta'aaluf dhexdiisa uu yaallo markaa uu noqdo hase ahaatee haddii la isku dayo in ta'aaluf alabdaan la sameeyo biduuni ta'aaluf alquluub waxaa dhacaysa markaa mee fashal baa dhacayo wax suurtagala markaa arrintaasi noqon mayso rabbi wuxuu ugu manno sheegtay dadka muuminiinta ah waa saxaabada rasuulka ridwaan ullahi tacaala calayhi cumuuman iyo gaar ahaan ansaar si gaar ah ayaa rabbi wuxuu ugu manno sheegtay iyagoo marka midhba meel joogo in ilaahay subxaanahu wa tacala isu keenay oo rabbi wuxu uhi wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu waadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatii ikhwaana ilaahay subxaanahu wa tacala waxaa saxaabada rasuulka guud ahaan iyo gaar ahaan ansaarba rabbi wuxuu ugu manno sheeganayaa intii uu amray xadhigga alle intay inay qabsadaan iyaga oo dhan oo iska ilaaliyaan waxaa tafaruqa la yidhaahdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisana ku kala tagaan ah ayaa haddana rabbi waxaan keenaa inay xusaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa markaasaa rabbi wuxuui waxa aa xustaan xilli a ahaydeen marka ay sucada waa ahaydeen deedna ilaahay subxaanahu wa taala quluubtiina isu keenay deedna faasbaxtu binicmatihi ikhwaana waxa ku noqoteen ilaahay subxaanahu wa taala nicmadiisa tawxiidka nicmadiisa islaamka nicmada qur-aanka waxaa ku noqoteen kuwo walaalaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyay sidoo kale rabbi waxa uu ammaanay cidda uu jecel yahay marka markaa lagu jiro markaa jihaadka oo jihaadkuna waxa weeyaan waa raaska ama waa baarka sare ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadiisa marka oo wuxuu jihaadku ka yimaado ama tatimo uu yahay dhammaystir uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadiisa ama faafinteeda ayuu u ceshay tatimo ah oo markaa dhammaystirama dhammaystiraaya rabbi wuxu uhi ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaanahum bunyaanun marsuus rabbi waxa uu leeyahy rabbi waxa uu jecel yahay aladiina yuqaatiluuna fii sabiilih kuwa ilaahay subxaanahu wa taala dariiqiisa u dagaalamaaya safan xaala ay yihiin markaa saf keliya oo bimacnaa iyagoo midaysan kaanahum iyagood moodo bunyaanun dhisme dhismahaasoo marsuusun laysdul saar saaray oo la raseeyey aada moodaba ilaahay subxaanahu wa tacaala u leey marka haddii rabbi ina amray oo halkan rabbi uu ku ammaanay dadkii marka mujaahidiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisa marka u dagaalamayey rabbi inoo sheegay inuu jecel yahay an yakunuu safan inay saf markaa ahaadaan cinda aljihaad ama cinda qitaali alacdaa wakadalika cinda dacwati ila allahi tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanahu wa taala diintiisa marka la faafinaayo ee dadka loogu baaqaayana in quluubtii dadka muslimiintu ama quluubtii dadka ahlulxaqu ay noqoto tu markaa dhexdeeda markaa ta'aaluf iyo walaaltinimo ay markaa dhex ay dhex taallo waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa uu ku yidhi oo arrintaa markaa ku saabsan markaa xagga quluubta nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada quluubtooda sida rasuulku u midayn jiray ugu dadaali jiray quluubtaasi inay mid ahaato ugu dadaali jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu quluubtooda markaa tanaakur iyo waxyaala markaa isdiid iyo isnaac inaanay dhexdooda aanay imanin siduu rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam ugu dadaali jiray walaalayaal waxaa kusoo arortay axaadiis fara badan oo axaadiis markaa qawliyo hadal iyo axaadiis markaa camaliya oo ficilkii nebigaaba calayhi salaatu wasalaam ah marka axaadiista qawliga waxaa ka mid a qowlku nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda washabaka bayna asaabicih nebigu calayhi salaatu wasalam xadiidka imam bukhaari baa warinayay rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaan qofka muuminkii muuminka kale wuxuu yahay dhismo oo kaleu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam yashuddu bacdahu bacda oo barhabarh kale markaa u adkaynaayo washabaka bayna asaabicih rasuulku waxanu isdhexgeliyay markaa farihiisii oo faro nebigu isdhexgeliyay isagoo ina tusaaya bimacnaa qof dadka muuminkii marka hore in sidaa dhismahaasi marka aanu u kala maarmaynin inay yihiin dabeedna rasuulku calayhi salaatu wasalam mithaal markaa camaliya oo ficliya ayaa hadan rasuulku soo farihii uu nebigu isdhexgeliyay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo markaa xagga camaliga markaynu ka eegno waxaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu ka haynaa umuuro fara badana markaa tadbiiqiya ama camaliya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ama tusaale iyo mithaalo ah rasuulku siduu calayhi salaatu wasalaam ugu dadaalaayay saxaabada rasuulka ridwaan ullahi tacaala calayhim si dhexdooda ay u haato markaa walaaltinimo say u haato markaa ulfat lquluub say markaa u haato waxyaalaha markaa badan ee shaydaanku tuurayo si markaa looga badbaado quluubtooda aanay u iman waxaa arrinta camaliga ah ka mid ah rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam markii magaalada markaa uu soo galay madiine waxyaalii nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ugu horreeyey waxaa ka mid a marka arrinta macruufka ah ee la wada yaqaano oo ah marka alikhaa bayna almuhaajiriina waalansaar inuu rasuulku markaa ukhuwo iyo walaaltinimo dhex dhigay nimankii markaa muhaajiriinta ahaa iyo nimankii markaa ansaarta si imaam albukhaari iyo keyrkiiba ay wariyeen wuxuu leehay alxaafid ibnu kathiir raximah llahu tacaala waakhaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bayna almuhaajiriina waalansaar fakanuu yatawaarasuuna bihada alikhaa fi ibtidaai alislaami irhan muqadaman cala alqaraaba alfusuul fi siirati arasuul ayaa hadalkaa uu ku yidhi waxau leey ibnu kathiir raxmat ullahi tacaala calayhi rasuulku waa walaaleeyey muhaajiriin iyo ansaar waxaanay ahaayeen kuwa isku dhexlay walaalti walaalayntaa islaamnimada bilowgeedii dhaxal laga horraysi isdhexlid laga horraysiinaayo qaraabada marka oo isdhexalkaas ayaa wuxuu ka horreeyay walaaltinimada ayaa waxay ka horraysa markaa qaraabada oo ninka kale haddayn markuu qofku uu geeriyoodo nin ansaar ama nin muhaajiri kii nasabka ay ahayn markaa ma dhexlaayo ee waxa dhexlaaya maxay kii lala walaaleeyey calaamat ibn lqayimna kitaabkiisa zaad ulmacaad fi hadiyi khayr alcibaad mujallada maqaasida iyo jihaadka ayaa sheekhu wuxuu odhanayaa uma akhaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bayna almuhaajiriina waalansaar fi daari anas bni malik radi allahu tacaala canhu wa kanuu tisciina rajula nisfuhu min almuhaajiriina wa nisfuhu min alansaari aakhaa baynahum cala almuwaasaati yatawaarasuuna bacda almowti duuna dawi larxaami ilaa xiina waqcati badrin falama anzala allahu caza wajalla wa uli larxaami bacdhum awlaa bibacdin fi kitaab illah radda tawaaruthu rudda tawaaruthu ila raximi dawi duuna duuna caqdi alikhwa waxa duuna caqdi alukhuwa waxa uu leeyahy marka ibnu lqayim raxmat ullahi tacaala calayhi rasuulku markuu magaalada madiine uu soo galay waxa uu walaaleeyey marka ansaar iyo muhaajiriin waxaana lagu walaaleysay marka anas bn malik radi allahu tacaala canhu calaamatu bukhaari raxmat ullahi tacaala caleyh kaga soo raraayo kitaabka marka edabulmufradka daartii marka anas bnu maalik anas bnu malik wuxuu leeyahy daartayda ayuu marka nebigu ku walaaleeyey calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga yaaba anas bnu malik xilligaa waa yaraa oo xilligaa waxa leeyahy daarta inaanu mulkigeeda lahayn lakiin xilligii dambe daarta isaga ayaa yeeshay irsi iyo wax la mida bimacnaa ku yeeshay oo ku dhaxlay dabeedna wuxuu leeyahy daartaydana marka hadda aan leeyahay ayaa waxay isumiy sagaashan qof oo kala badhna u yahay ansaar kala badhna muhaajiriin markaasaa nabigu walaaleeyey calayhi salaatu wasalam labalaba u isu raaciyey dabeedna markaasaa waxaa ka dhashay maxay arrimahaas in la isdhaxlo ilaa dagaalkii beder la gaadhay oo dabeedna ay soo degtay suurat lanfaal oo ay ku sugan yihin qawluhu tacaala waula arxami bacdhum awlaa bibacdin fi kitaab illah dabeedna waxaa noqday irsigid in la isku dhexlo markaa qaraabadii oo loo celiyo markaa qaraabadii oo la nasakho arrintii ku saabsanay marka in walaaltinimada la isku dhaxlo marka rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam ikhwaanii fillah laba arrimood baynu ka haynaa alamar awal wuxuu yahay axaadiis fara badan fara badan fara badan oo ka warramaysa sidii walaaltinimada islaamka qofka muslimka walaalkaa weeyeen qofka kale muslimka walaal ayuu yahay oo rabbi wuxu inama almu'minuuna ikhwa sidii mu'minnimada ama waxale walaaltinimadaasi ay u ilaashami lahayd haddii quluubtii aanay wada jooginna walaaltinimadii markaa wada joogi mayso oo walaaltinimadii jiri mayso waa burburaysaa ama waa daciifaysaa maadaama sidaas ay tahay axaadiis fara badan marka qawliya hadal ah iyo axaadiis marka camaliya oo nebigu dhaqan geliyey calayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay marka waxaa isweydiin leh nusuustaa soo degtay isugu jirta qur-aanka ee qur-aanku uu tilmaamay markaa dadka muslimiinta waxa ay isku yihiin iyo markaa xidhiidha ka dhexeeya sida uu yahay iyo muuminku muumin kale waxa uu yahay iyo axaadiisaa nabigeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ee ahaatay markaa tu qawliya tu ficilaba la ahaatay tadbiiqii saxaabadu siduu noqday marka jiilkii saxaabada salafu hadi lumma ansaaru rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam dadkii markaa nebiga uhiiliyey calayhi salaatu wasalaam xamlatu shareeca ahaa bilowgii siduu markaasay u tadbiiqiyeen marka maanaa qofku shayga marka marka loo sheego iyo marka tadbiiqi markaa uu arko qalbigiisa oo kala culus tahay marka waxaanu soo qaadan karnaa marka mithaalo fara badan ayaa jira arrinta calaamad u ah lakiin waxaanu soo qaadan karnaa hal tusaale oo imaam albukhaari marka saxiixiisa uu ku wariyey waxaa markaa ka mid ah amaatha uu yahay markaa qisadaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii martida ahaa ee rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam imaam albukhaari baa wuxuu ka wariyey min xadiidi abi hurayra radi allahu tacaala canhu ayaa abu hurayra wuxu uhi ataa rajulun lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam nin baa wuxuu u yimi nebiga faqaala ya rasuula allah asaaba asaabaniya aljahdu waxa masi dhibba ay haysata marka dhibba ay soo gaadhi ninkii yihi waa macaluulaya inuu safar soo galay ayaa laga yaaba ama reer madiineba uu ahaayo waxoogaa gaaji madiine ay ku heshay fa arsala rasuulu llahi sala allahu alay waslm ilaa nisaa'ih nebigu dumarkiisa uu cid u diray sagaalna way ahayn sida anas bnu maalik uu tilmaamaayo falam yajid cindahuna shay-a waxbaa laga soo waayey marka waxa ninkaa lagu soo riyeeyey ninkaas soo haydae martida ah guryihii rasuulkii maxamed aha calayhi salaatu wasalaam lagama soo helin faqaala calayhi salaatu wasalaam haddii gurigii nebiga laga waayey yaa diyaara oo jooga waxaa jooga markaa saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo haddii mid iyo laba guryahooda laga waayo qaarkood laga helayo guryahooda wuxuu ninkani quuto caawo caawo macaluul aanu ku seexan dhowr habeen hore macaluul ku soo seexday markaa rasuulku wuxuu soo bandhigaya saxaabadii waa saxaabo tarbiyadaysan ma aamusayo nebiga kama aamusayaan calayhi salaatu wasalaam walaa waxaa dhici karta meesha rag badan hadday joogaan inay kala boobi lahaayeen wuxuu rasuul yahi alaa rajulun yudiifu hadihi alleyla raximahu llah war ma jiraa nin maanta caawa wax sooriyeynaya alla ha u naxariiste adduca nebigu duceeyey calayhi salaam ma jira caawa nin cid sooriyey ninkan sooriyeynaya oo ilaahay u naxariista faqaala rajulu min alansaari ana ya rasuula allah nin baa gacanta taagay ansaar ah riwaayadka qaar ninkaas waxay tilmaamayaan inuu abu dalxat alansaari uu ahaa marka abu dalxa gacanta tago ana ya rasuula allah anaa sooriyeynaayo ninkii ayuu gacanta qabta wuxuu geeyey xaaskiisii wuxuu xaaskiisii ku yidhi hada dayfu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam laa tuddakhiriihi shay-an ninkaas waa martidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxbaa kala hadhi waxaa ku yaalla waxbaa ninka inaad dergiso caawa markaa macaluul tirto ayaa markaa lagaa rabaa gabadha waxda faqaalad wallaahi maa cindii ilaa quutu sibya wallahi carruur waxay cunaan mayo wax kale ma hayo carruurti ma hadda labadeen waxba inooma hayo ma sidaas ahaa haddaba markaa carruurta seexiyo inaad carruurta markaa seexiso oo dabeedna markaad seexiso kadibna ninka markaa digsigan ugu weelkan ugu rid waxaa kalaad samaysaa leer faynuuska bakti qof faynuuska hagaajinaysa iska dhig markaad faynuuska qof hagaajinaysa iska dhigto waxa weeye se faynuuskaa kaa baktiyo dubna ha u shidin inaguna dad wax cunaya aynu iska dhig ninka martidina ha cuna markaa waxaa markaa aynu hordhignay sidii bay samaysay gabadhii markaa umu saleem radi allahu tacaala canha wa ardaaha ilaahay raalliha kaadahna raalli geliyey sidii bay samaysay dabeedna waagii ayaa beriyey waxaa soo degtay waa soo degay qawluhu tacaala wayu'tharuuna calaa anfusihim walaw kaana bihim walaw kaana bihim walaw kaanat bihim khasaas waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum muflixuun aayaddaasaa ilaahay subxaanahu wa tacala uu soo dejiyey rabbi uu leeyahy waxay iska horraysiinayaan nafahoodii oo baahan ayay nafihii kale markaa iithaar u samaynayaan walaw kaana bihim khasaasa macaaluulibaha haysa kuwa macaaluula ayaba ha noqdaane ayaa rabbi soo dejiyey markaasaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa la yaabay xalay wixii aad samayseen buu nebigu yuri alayhi salaatu xalay wixii aad samayseen rabbi waa la yaabay buu nebigu yuri alayhi salaatu wasalaam ama ilahay waa ku qoslay riwaadka qaar say tilmaamaya runtii mithaalkaasi ama tusaalahaasi qofka labiibka ah ee caqliga badan ee qalbigiisa markaa iimaan uu ku jiro raad buu ku yeelanaya wuxuu iska rabdhigayaa mowqifkaasi noloshaasi siday ahayd iyo ummadda xamalatu shariica fi bidaayati alamri siday ahaayeen iyo maanta xaalada jirta caynka ay tahay marka labadaasu iska rabdhigaya marka cabdullahi bn cabaas radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu imaamu bukhaari uu kaga soo rariyay kitaabkiisa adab lmufradka ayaa waxa uu leeyahay cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi annicamu tukfar waraximu tuqdac walam nara midla taqaarubi alquluubi waxa uu leeyahay waxaa dhacda nicamka had iyo jeer in laga kufriyo oo qofku nicamka aad siisaad u gasho abaalka aad u gasho uu kuu gudi waayo waa wax dhaca buu yidhi waxaa raximka la yidhaahda ama waa raximka waxaa la yidhaahdana waxaa dhacda in la jaro oo dadka qaar ay gooyaan raximkii qaraabadooda ay jaraan laakiin maan arag buu yidhi weligay midla taqaarub alquluub quluubta markaa isu dhow ama quluubta wax isu ah oo quluubta markaa midaysan oo ta'aaluf iyo walaaltinimo ay ka dhaxayso wax lamida maan arag waayo wuxuu leeyada wax waliba hadday ku dhacaan ma godo waxaa dhici karta waxyaala badan aad ugu dul qaadato qofkii quluubtiinu isu saafiga ahay inuu wax kugu yidhaahdo wax kala yidhaahdo ood us dul qaadato lakiin qofka qalbigii ay wax ugu jireen ee markii hore tanaakul uu jiray ama markii hore markaa dhexdiina aana khayr aanu jirin waxaa dhacaysa qalbigii markaas inuu diido oo laga yaabo qalbigii markaas inuu inkiro aathaarta walaalayaal iyo axaadiidta iyo aayaadka aynu tilmaanay iyo wax ka fara badanba waxaa loogu laga helaya waxaynu dad dalabat lcilmiya waxaynu ugu noqonaynay ka helaynaa kutubtii aayaadkii qur-aanka kariimka ahaa axaadiidii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaashii markaa culimada iyo waxyaalo fara badan oo markaa ku saabsan tadbiiqii salafku siay u tadbiiqiyeen markaa quluubtooda say isu ilaashan lahaayeen iyo sidii markaa dhexdooda walaalnimadaas aana markaa u daciifteen una suusheen siay markaa ugu dadaali jireen waxaa markaa aynu tilmaami doonaa dhowr sababood oo sabab u noqonaaya waxaa loo yaqaana ta'aaluf alquluub ulfada in markaa quluubtu markaa isku markaa ay midaysnaato oo quluubtu ay jiha markaa u wada jeedo waxyaala fara badan oo sabab u noqonaaya waxaynu markaa u qaybin karnaa laba qaybood baynu laba wejinu ka eegi karnaa wejiga koowaad waa calaa sabiili alcumuum wejiga labaadna waa calaa sabiili albasti calaa sabiili alcumuum haddaynu ka eegno camala calaa sabiili alijmaal waxaynu odhanaynaa waxa weeyaan asbaabta soo jeeda ulfadiya walaaltinimada waa alistiqaamatu calaa sharci illah ilahay sharcigiisa ad ku toosanaato xuquuqda walaalkaa kugu leeyaad ilaaliso xaqa ilaahay leeyana aad ilaaliso waayo macaasidu ayada ayaa subxaanahu watacala marka ka warramayay reer banu israa'iil iyo marka ahlu kitaabka mar rabbi ka warramayay rabbi wuxuu tilmaamay markii ay ilaaween wixii markaa lagu waaniyey lagu wacdiyey ayaa aqraynaa baynahum alcadaawata walbaqdaa ilahay subxaanahu wa tacala falamaa nasuu ma dakaruu bih markii wixii lagu waaniyey lagu wacdiyey ay ilaaween ay dhagaa ka furaysteen ama ay ka tageen ayaanu aqraynaa baynahum alcadaawata walbaqdaa dhexdooda dhignay maxay alcadaawa colaad markaa gacanta iyo afka ah iyo walbaqdaa nacayb markaa ah markaa xagga qalbiga ah waayo albaqdaa waxay takunu fi lqalbi walcadaawatu takunu bilyadi wa billisaan cadaawaduna waxay noqotaa gacanta iyo carabka ayay noqotaa baqdaaguna wuxuu noqdaa qalbiga markaasaa rabbi wuxuu leeyahay aqraynaa baynahum alcadaawata walbaqdaa waxaanu dhignay maxay quluubtoodii nacayb baanu dhignay afkana waxaanu dhignay colaad isu hayaan iyo gacmahoodaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyay marka marka hore koowa taasi ota ijmaaligii waa taa gaar guud ahaan waa inuu qofku markuu doonayo markaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muuminiinta ee ku xeeran inaan markaa aan dadkaasi aanay nicin ee ay jeclaadaan waa inuu qofkaasi noqdo an yastaqiima calaa sharci illah aynkaa noqono dad mustaqiimiin ah ilaahay subxaanahu wa taala sharcigiisa aynu noqonaa marka waxyaalaha markaa sababta haddaynu calaa sabiil basti midh iyo laba aynu ka sheegno oo isoma xasirin karno oo ma soo ururin karno waxaa ka mida kow ah alraxmatu fi ma baynana wa rifqi bacdina bibacdin in markaa naxariis markaa ay timaado markaa in laysu naxariisto wa rifqi bacdina bibacdin barhbabarhkeena kale markaa uu naxariistano dhibirsanaana uu muujiyo rabbi wuxu uhi maxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum waxaa ka mid yahay hadyu salafki ama marka ictiqaadkii salafku siduu ah iyo awsaaftii salafu hadi lumma ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa ashidaau cala alkufaar nimaha gaalo la yidhahda inay ku adadkaayeen ruxamaau baynahum dhexdooda naxariistu haya inay ahaayeen marka hadday mid qoday xumudo inuu ka kala damqan jiray marka hadduu midkood gaajoodo dhibtaaha kala soo gaadhaysana inuu ka damqado raxma inay meesha ay taalo ruxamaau baynahum ilaahay waxa uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diini fasawfa yaأti allahu bqwmin yuxibuhum wayuxibuuna adilaة clى اlmuminiina cizaة clى اlkafiriin yujaahiduuna fi sabiili اllahi laa yakhaafuna lawmata laa'im dalika fadl اllahi yuutihi man yashaa wallahu du lfadl اlcaظiim wallahu waasicun caliim ilahay subxaanahu wa taala wuxu le ya ayuha aladiina aamanuu dadkii muminiinta ahaayo man yartada minkum can diini qofka ilahay diintiisa ka firdhaada ee ka laabta ee ka carara macnaa ilahay waxba yeeli maaye ilahay dadkan uu keenaya marka oo dadka ilaahay doortu rabbi keenaya waa dad nooceeya ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu li adila wuxuu ku keenaya rabbi biqowmin yuxibuhum qowm ilahay u jecelya wa yuxibuuna iyaguna ilaahay jecel adilatan cala almu'miniin mu'miniinta u dadebacsan daliil u ah daliilka waxaa la awrka hayinka daliil awrad hogaaminayso jaa walba kuu raacay marka dadka mu'miniinta u dadebacsan oo markaa u dhibirsan ciisatan cala alkaafiriina gaaladana ku adaday yujaahiduuna fi sabiil ilahay dariiqiisa u dagaalamo oo laa yakhaafuna lawmata laa'im qof canaanta canaantiina canaankayaab aan ahayn way waxay laga yaaba qofka had iyo jeer inay xaqa ka fadhisaba canaan uu ka baqanaya wax badanoo markaa xaqa uu daweyn lahaa wax badanoo uu hagaajin lahaa inuu khawfan min allowm ama canaanka baqad arrintiisu ay tahay marka marka waa inuu qofku noqdo qof raxiima nabi maxamed muxuu inama yarxamu allahu min cibaadihi ruxamaa ilahay wuxuu addoommadiisa u naxariisan kuwa raxamada saxaabada rasuulku kaanuu ruxamaa ayay fi ma baynahum markaasa waxay lehan raxmaddii ilahay ifkii aakhirada ba ay heleen marka ciddii saxaabada ka dambaysa ama dadkii dariiqa saxaabada khilaafayna waxay ma ahaayeen dad markaa dariiqii saxaabada maadaama ay khilaafeen oo ruxamaa ay noqon waayeen waxay dhaqda doonta dhexdooda inay markaa iyaguna raxmaddii ilaahay subxaanahu wa tacala ay waayaan marka oo nebi maxamed wuxuu inama yarxamu allahu min cibaadihi ruxamaa ilahay wuxuu u naxariista un addoomadiisa kuwa markaa ruxamada arrinka labaad waxa ayd marka raxmadda laga yimaado fi ma baynana aynu soo hayno oo raxmad markaa inay noqoto tu markaa dhaba oo afka aan ahayn ee qalbiga iyo markaa camali oo tadbiiqeedana uu muuqdo waxa ay tahay an nuxiba liikhwaanina maa nuxiba linufuusina inaan nufuusta markaas ta'aluf alquluub uu jiro oo dadka muminiinta marka ay u noqdaan maxay dad markaa midaysan oo mid ah oo quluubtooda marka ay mid tahay oo ilaahay subxaanahu wa taala waxyaalaha rabbi uu ku awaamirtiisa markaa si wada fulinaayay waxa ay tahay inay la yimaadaan wixii la odhan jiray nuxiba liikhwaanina maa nuxibu linufuusina in walaalka aad la jeclaato waxaynu nafiyana la jecelnahay marka oo taasi waxay dawo ka tahay waxyaala fara badan waxyaala dawo ka tahay ko waxaa ka mid ah alxasad haddaad walaalka la jecesho waxaad naftaada la jeceshahay hadday waxaasi maadiyan ay tahay iyo macnawiyan labada kay doonta ahaato ama adduunye ha ahaato ama waxaas ha ahaato markaa diin ha ahaato ama camal aakhira ha noqoto ama camal adduunye waa inaad walaalkaa la jecesho waxaad naftaada la jecto min alkhayr sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa yuumin axadukum xataa yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsihi min alkhayr midkiin markaa lagama helin waxa weeye markaa iimaan lagama helin ilaa markaa uu la jeclaado walaalkii wuxuu naftiisa la jeceliyo marka waxaa ka mid min lawaasim aliimaan lawaasimta markaa iimaanka waajibka ah waxaa ka mid ah qofku waxa weeyaan in uu la yimaado walaalkii uu la jeclaado wuxuu naftiisa la jecelaya waajib inaad walaalkaad la jeclaato waxaad naftaada la jeceshahay ee khayr ah sunna maaha waajib ayay kugu tahay way nebigu wuxu laa yuuminu axadukum midkiin iimaan lagama helin nafinta marka iimaankii la anfiyey maanaa qofkii waxa weeye waa qof wax shay waajiba ka tegey shay waajiba ayuu qofkaasi ka tegey qof kale leey laa yuuminu axadukum haddaad walaalkaa la jeclaan weydo waxaad naftaada la jeceshahay shay waajibaad ka tagta waxaana noqonaysa qof arrintaa ku dambaaba marka waxaa ka mid a waxyaalaha qofku markaa isu keenaya markaa walaaltinimada xuquuqda ay leedahay ee lagu ilaalinayo walaaltinimada islaamka walaaltinimada marka islaamku ay ilaashantana ta'alufkii quluubtuna waa ilaashamaya marka waxaa ka mid a markaas inuu qofku qofka kale usoo duceeyo oo aynu isu soo ducayno bidahri lgayb inagoo kala maqan oo aan is horjoogo waa laga marka la is hor joogo riyaa أن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بدهر الغيب عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل ساسو هذا مركا ملك حديث كمركا إمام بخاري مسلم بواوريين وحال إمام مسلم بواوري إمام البخاري كتاب سيد المفردك أي كوري وحلي تابعي لو نجري لو نجري سفيان بن عبد الله بن صفوان صفوان بن عبد الله بن صفوان ayaa wuxuu leey magaalada dimashik waa soo galay waxaanu qabay markaa dardaa abu dardaa inantiisa markaa kunyadaa uu ku qaatay ayuu qabay hoos joogtay marka wuxuu leey markaa waxa xaasi ahayd inantaa markaa abu dardaa oo dhala dardaa la odhan jiray markii aan imi magaalada markaa dimashik waxaan imi gurigii abu dardaa sadogayga gurigiisii baan imi oo hase ahaatee umu dardaa ay joogto abu dardaa uu maqan yahay markaasaan abu dardaa waxaan ushe umu dardaa aan u sheegay inaan usii socdo xaramkaa soo cumraysanay cumraan ku socdaa baan ku yidhi markaasaa waxay igu tidhi noo soo ducee waayo nebigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam ina dacwaة almar'i اlmuslim mustajaabaة liakhiihi bidahri اlغaybi cinda ra'si malakun muwakkalun kulama dacaa liakhiihi bikhayrin qaala ay malaku aamiin walaka bimilin saas ii sheegtay buri waan dhaadhaco dad wuxuu guriga tago suuqa waan maray anu sii cumray sidii cumradii kusii socdo abu dardaa baan kusoo baxay marka markaasaa waxaan kuhi ya aba dardaa waxaan soo maray gurigii dadna waxay ii sheegtay umu dardaa bihada alxadiid markaasuusuna yidhi saasaa nabiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam marka waa maxay bal hadda eeg iminka hada alxadiid alcadiim waxyaalaha cajiibka ee ku sugan walaalkaa markaa ka maqantay haddaad u ducayso ducadaas waa mustajaaba uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalam la aqbalay waa duca mustajaaba oo haddaa maxaad uga xistay aad ugu diidi walaalada hadday tahay calaa mustawa alcaalam walaalada markaa adduunyada jooga iyo walaalada markaa kula jooga ee muslimiinta ah imise qofa muslim markaa dhibi ay haysataa kam kam muslim imise qof oo muslima ayaa adduunya dushiisa jooga oo dhibaata haysa u ducee dadna hadda maxaad helaysaa inuu malagu aamiin kuu yidhahda aamiin walaka bimil hadda malagaasi kuu duceeye marka ducadii aad tirna aamiin buu u yidhi adna isagaa markaa kuu duceeyey saas daraadda laga sooraa markaa bacdu salaf inay samayn jireen markay dhibi qabsato ay doonaya dhibtaa markaa in markaa dhibtaas ay ka rafcoonto ayaa walaaladooda u ducayn jireen marka ilahu dambigiisa dhaaf ilahu kaa u naxariiso ilahu jannadaada sii ilahu musiibada ka dulqaad ilahu waxaasi ilahu waxaasi ay odhan jiren marka si iyaguna markaa taas ay marka malagaas ugu duceeyo iyaguna bedelkeeda ay u helaan lakin waxaa la arkaa haddii imika inteena halkan fadhida la weydiiyo oo qof la idhaha qof muslima goor ducaysa goorma kugu dambaysay inuu garanba waayo marka haddii laga tego anaa laga yaaba xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo qaar ay walaalayihiin iyo aabihii iyo kuwa qaraabada ay kulmisay ama masaalixda adduunyada ay kulmisay kugu duceeyo abubakr sidiq baa wuxuu radi allahu tacaala canh abubakr sidiiq ayaa wuxuu leeyahay ina dacwat alakhi fi llahi mustajaabun ducada loo duceeyo walaalka markaa loo duceeyo ilaahay daraaddi a ku walaalowdeen mustajaabun tu la aqbalo weeyaan marka waa la aqbalay hadaad ducaysa walaalka ilahay baa kaa aqbalay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a marka waxyaalaha soo jeeda ulfada iyo walaaltinimada iyo quluubta markaa jawo wada kacda waxaa soo jeeda oo ka mid a waxyaalaha soo jeeda an tastura cawrata akhiika wa cuyuuba cawrada walaalka inaad asto an tastura cawrata wa cuyuuba cawrada ceebtiisa iyo waxyaalaha markaa ceebta ku ah inaad asturtaad uqaristo ibaa kaa soo gaadhay qofkii inaad asturto way adilo fara badanoo qur-aan iyo axaadiida isugu jirta ayaa markaa kusoo aroortay fadliga lamid markaa ay tahay inaad is asturto waa talabaadee fadli iyo xasanaadna laga helayo waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man satara muslima satarahu llahu fi dunya walaakira qofka qof muumina astura adduunyada isna ifka iyo aakhiradaba ilah ba astura buu nabigu uri alayhi salaatu wasalaam marka imaamu nawowi raxmat ullahi tacala caleyh riyaad saalixiinka wuxuu baabaysanayaa baabu wujuubi sitra cawrati lmuslimi wa cuyuubih wuxuu leeyahy kani baab wuxuu yahay inay waajib tahay in la qariyo qofka muslimkaa markaa ceebtiisa iyo cawradiisa in la asturo oo aan la sheegin ilaa lixaajati marka dantood tidhaahda mooyaane waxa jira fi bacd alawqaat laga yaabo inay dani gasho oo xaalad markaa xaaje ay markaa ay gasho xilligaa waa la sheegaya waana kuwa ahlucilmigu markaa tilmaamo lakin waxaad iska ilaalinaysaa mar walba aad eegeysaa qof muslima cawradiisa ama ceebtiisa markay noqotay aad inaad qalbigaaga kusoo dha ama afkaagu islaada dheh horta xaaje buu kusiray marka xaaje markaa diini ama xaaje dunya wey ku jirta mar walba qofka iska sallaxan maayo waa ku jirta way waxay culimmadu yidhaahdaa cuyuubta dadku ama qofka muslimka ceebtiisaad sheegtaa iyo cirdigiisaad wax kaga dhacda horta cirdigu sida dhiiggiisa iyo maalkiisuba xaaraan u yahay ayuu cirdiguna dee xaaraan u yahay soo saas maaha ya cirdigiisu siduu su xaaraan u yahay maalkiisu iyo dhiiggiisu oo qofka markaa ku dhaca loo canaananayo ayaa cirdigiisana qofka markaa dhex qaada dee loo canaananayo waayo goorma la basa dhiiggiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisa wax lagu nebigu calayhi salaatu wasalam isku cadfa waayo goorma cirdigiisa qofka uu banaanaanaya lidaruura markay xaajadu keenso daruuradu ay bana keento waa culimadu leeyihin waxa weeyaan waxaa la yidhahda markaa cirdiga qofka waa kalmeyta waa sida baktiga oo kale baktigana waxaa la cunaa cinda daruura markay dantu tidhaahdo dantu markay ku tidhahdo qofka markaa haddii kale qofku cawradii qofka uu asturi waayo uu isna cawradiisii sheeg sheego kana cawradiisi u sheeg sheegaya oo quwadii dacfi baa ku dhacaaya tanaakuru lquluub baana imaanaya qulubta inay isnacdo marka ay isdiido walaalku marka xuquuqda qofka waa walaalaat inuu kugu leeyahay ama waxyaalaha soo jiidaya walaaltinimadii xoojinaaya ee quluubtii markaa isu keenaaye ee quluubta isku haynaaye waxaa ka mid ah annusxu lahu inaad u nasteexayso haddaad taqsiir ku aragto oo nusxigu wuxuu noqonayaa saddex arrimoodba wuu noqdaa inaad ku aragto qofkii isagoo gaboodfal ku gaboodfal ku samaynaya fi daacaat daacaadkii uu ka hadhaya inaad u nasteexayso ee waxaad aragtay isagoo muxaramaad irtikaabaya wax ilaahay xarimay buu irtikaaba inaad yana uga nasteexayso waxaa kaloo culamaadu salaf laga hayaa atawasucu fi lmubaaxaat inay isaga nasteexayn jireen in lagu xeel dheeraado waxa mubaaxaadka laftiisa oo mubaaxaadka la dhex qaado la badsado idan la isaga nasteexaynayo mithaal waa arki doona markaa tusaalayaasha markaa nafsigu saddexda arrimoodba waa noqonaya qofki inaynu uga nasteexayno daacaadkii u dayacay inaynu uga nasteexayno muxaramaad uu irtikaabay oo ku dhacay inaynu uga nasteexayno atawasucu fi lmubaaxaat isagoo ballaarhsaday waxyaala iska mubaaxo xalaala marka haddaba maxaa adilo fara badan baynu dee hayna naseexada ka warramayso qur-aan iyo axaadiisba leh waxaa ka mid ah xadiidku nebigu yuri alayhi salaatu wasalam addiinu nasiixa diintu waa nasiixad bu nebigu yuri alayhi bimacnaa waa in daacad la ysu noqdo qaaluu liman ya rasuul allah yay u tahay markaasuu nebigu yuri alayhi salaatu wasalaam lilah walirasuulih wala waliaimati lmuslimiina wacaamati waxay u tahay markaa waxay u tahay markaa maxay daacad ay u tahay diintu oo bimacnaa in loo daacad loo noqdo ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qofkii uu rumeeyo ilaahay oo ilaahay uu caabudo oo ilaahay subxaanahu wataala dariiqiisa ku toosnaado rasuulkiisu daacad u noqdo oo rasuulka markaa nasteexdiisu waa itibaac imaamkii muslimiinta marka qofku inuu a'imadii muslimiinta uu daacad u noqdo oo waadeeco oo khuruuj aanu ku samayn wacaamatihim iyo cumuumkoodii inuu naasic u noqdo waxa u dantaana uu sheego waxaanu danta aanu hayna aanu sheegin marka waxaanu danta u hayna mar labadaba tanna uu ka reebo tanna uu amro marka sidoo kale xadiidkii jariir bin cabdillahi albajali ee bukhaariga muslim ba ay warinayeen ayaa muxuu jariir bin cabdillahi albajali uu yihi baayactu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam calى samci wa daacati waan ansaxa likuli muslimiin waxa uu leeyahy jariir bn cabdillahi albajali wuxuu leeyay baayactu rasuula allah rasuulkaan bayca kula galay calaa samci wa daacati inaan waxna maqlo waxna adeeco waa umaradii madaxdii waana ansaxa oon u nasteexayon daacad u noqdo likulli muslim qof kasta muslima ereygan nusxi waxaa laga yaabaa inagu had iyo jeer waxaynu u qaadanaa in qofka loo nasteexayo warniyo waxaa iska daay waxaa iska daa intaasoo keliya maaha nusxi macnihiisu waxa weeyaan qofkan inaad daacad u ahaato daacad muraayaddu waa daacad iminka markaad muraayad isku eegto muraayaddu waa daacad waxaa tahay kuu sheegaysa marka inaad saasoo kale qofka daacad aad ugu ahaato muraayadda isku eegaayo adigu aada noqoto marka markaasaa wuxuu leey jariir bn cabdillahi albajali nebigaan bayco kula galay arrinta noocaas waxaa ku jirta waan ansaxa likulli muslimiin wa fii bacdi wa nusxi likulli muslimiin iyo alxaafid ibnu xajar raxmat ullahi tacala caleyh fatxulbaariga markuu xadiidkan sharaxaayo qisuu kusoo soo naqlinaya waxa uu yidhi jariir bn cabdillahi albajali ayaa faras u baahday faras uu iibsado ayuu u baahday markuu faraskii u baahday ayuu saliidii fardaha tegay nin faras iibinayo kusoo baxayo markaasuu yidhi intaad siinaysa markaasuu yidhi afar boqol oo dirham markaasuu jiri faraskii eegay markaasuu dhinac walba iska taagay markaasuu yidhi faraskaa wuu ka qaalisanya afar boqol oo dirhami wax ku dar markaasuu yidhi shan baan ka dhigay isagoo isku qiimo isku siyaadinaya shan baan ka dhigay markaasuu haddana dib uga yaro baxay markaasuu xagga dambiga dambe kaga wareegay markaasuu yidhi warshana waa ka qaalisan yahay wax ku dar markaasuu yidhi lix baan idhi marta saddexaad miyuu ku celiy mise kuma celin hadda ma hayo deedna markaasu wuxuu ihi lacagtii intuu u dhiibay ui waxaan nebiga waxaan markaan kam igu baayac beeca igula galay wanusxi likulli muslimin qof kasta inaan daacad u ahaado qof kasta oo muslima inaan daacad u ahaado daacad u ahaado macnaheedu waa maxay bimacnaa waxaa ka dhiman hadduu khaldanya inaan saxo hadduu khalad samaynaayo walow kaanat fi dunyaa adduunyadiisaba ha noqotay inaan saxo oo aan toosiyo nusxigu waa ka noocaasa marka oo nusxigu waxa weeye waa saafiyeyn inaan qof kastoo muslima ana saafi u ahaado isagana wixii khaldan aan saafiyaya marka haddaba nusigaas ikhwaani fillah wuxuu leeyahay marka aadaab fara badan oo ay tahay markaas in loo ilaaliyo oo loo dhowro oo qofku marka marka aanu dayicin aadaabtaa waxaa markaas ka mid ah in markaa dhowr arrimood markaa qofku isdul taago arrinta koowaad marka intaynaan dhowrka marka arrimood ama aadaabta aynaan gelin waxaynu tilmaami lahayn sheikh ulislam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh caqiidat lwaasidiyaha wuxuu ku darayaa markaa nusxiga kitaabka caqiidada ayuu ku dhex tilmaamaya marka ahlu sunnaha khasaaista ay leeyihin buu ka dhigaya khasaaista ahli sunna ayaa sheekh wuxuu ku tilmaamayaa naseexadu inay ka mid tahay oo waxa uu sheikhu yihi raxmat ullahi tacaala caleyh fi khatimat alkitaab kitaabka gabagabadiisa ayaa wuxuu ku yidhi wayadiinuuna binnasixati lilummati ويعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر رواه الإمام البخاري وعن الشيخ رحمة الله تعالى عليه وشيخ سند تيمية min khasaa'isi ahli sunna waxaa ka mid ah wayadiinuuna binasiixa waxay diin ka dhigtaa ka diin dhigtaa waxala binasiixati lilumma ummadda marka inay yihiin dad daacada ummadda u nasteexeeya xaqa u sheega xumaanta ka reeba qofkay xumaan ku arkaan markaa ka nahiya qofkay wanaag ku arkaan wanaagaa ku dhiirigeliya wanaag hadduu ka gaabinaayo inay markaa yidhahdaan ka gaabin waxay markaa diin ka dhiganayaan wayadiinuuna binasiixati lilumma waxaanay ictiqaadsan yihiin macnuhu nebigu qowlkiisii ku sugnay calayhi الsalaatu wasalaam almuminu lilmumini kalbunyaan iyo xadiidkii labaad mahalu lmuminina fi tawaadihim wataraaxumihim watacaatufihim kamahali اljasad اlwaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saaru اljasadi bisahri wاlxuma rawahu imam bukhari baa xadiidka wariyey tacliiqaadka uu ku leeyahy marka caqiidat lwaasitiyaha cabdullahi bnu cabdiraxmaan aljibriin ee kitaabka markaa magaciisa laha tacliiqaat الzakiya cala alwaasitiya oo kitaab laba mujaladood ah ayaa sheekhu raxmat ullahi tacaala calayhi tacliiqaad iyo aada u qiimo badan ayuu hadalkaas saaraya marka waxau ley cabdullahi bn cabdiraxmaan aljibriil waxa uu leeyahay hada min khisaali min khisaali ahli sunnati hada min khisaali ahli sunnati waljamacati inahum yarawun ana almuslima calayh an yansaxa lilmuslimiina wa an yakuna mukhlisan lahum naasixan wanusxu huwa safaau lmawadda waxau sheekhu le raxmat ullahi tacaala calayhi arrintaas waa khasladaha ahli sunnahu ay leeyihiin nasiixada waayo waxay arkayaan qof kastaoo muslimi inuu markaa uu ku leeyahy qof kastaoo muslimi waxaaba ay tahay marka inuu u naseexeeyo dadkii muslimiinta ahaa oo daacad u ahaado oo markaa uu ahaado markaa ku markaa naseexo markaa u gudbiya nusxiguna waa safaauwada waa jacaylka yuusef iyo iskaga aanu saarnay nusxigu waa maxay jacaylka qofka muslimkaa u haysaa inuu saafi yahay waxyaala fara badanba markaa safaaga aynu xusi lahayn waxaa fi bacdi awqaad dhacdaa safaaga inuu duufaan ku kaco duufaankaas wuxuu noqon karaa qofkan markaa qalbigaaga ay wax u galeen mid isagu u sababay isagaa sababay oo waxa weeyaan tusaale ahaan waxa uu leeyahy mukhaalafo ama shahawaad ama shubuhaada shahawaad ama shubuhaad labadaa midob wuxuu leeyahy mukhaalafo bidcaa ayuu la yimi oo ictiqaad ah ama ama camaliba ha ahaato ama wuxuu la yimi qofkii mukhaalafo markaa wixii la odhan jiray markaa mukhaalafo markaa macsiyo ah oo ilaahay subxaanahu wataala kitaabkiisa iyo sunada nabiga alayhi salaatu wasalam dila aynuga hayno de marka qofka nuxibu bima fi nuxibu qadra ma fihi min min adaaca wanubqiduhu biqadri ma fihi min almacsiya qofka waxaynu jeclaanayna waxa ku sugan ee iimaane iyo daacada waynu ku jeclaanay inta ay leeg tahay inta kalena waynu ku maxayaynana nacayna markaa safaaga marmarba waxaa sababaya qofkan isaga ayaa sababaya waana qofku markuu mukhaalafo isaga uu la yimaado qofa la nacaya ee maxabadii aanay markaa safa aanay unoqonayn usaafiyoobeyn anusiga aan usaafiyoobeyn wa had isaga ayaaba fi bacdi alawqaat sababaya marka وعن الشيخ من الآثار الدلالة على الخير الذي يعلمه خير ومن آثاره وحا كمد مركا قفكاس أنت قفكنا داعد نقطرات أي لا هاي الدلالة على الخير الذي يعلمه خيرا إن تستقفك خوحة خير كؤاد هو أمرين يسو واتقاء الشر الذي الذي الذي يعلمه شرا يقفك إنه مركا كفك يقفك يقدقه وحو أركا مركا إن الشر هاي مركا يقدقه لها مركا إسكائيلا اتقاء الشر الذي شرا الذي يراه شرا walbucd can algish inuu ka fogaado qofka inuu khiyaameeyo oo markaa uu dhaco ama uu dhibaato uguxayma dhaqaalihiisa ama markaa cirdigiisaba inuu dhibaato u geysto sheekhu marka hadal dheer oo aada u qiimo badan ba halaa ka jeedinaya marka waxaa marka aynu xusi lahay naseexadu markaas aynu sheegnay dee waxay noqonaysaa wax ilahay xarimo qofka looga nasteexeeyo iyo wax ilaahay subxaanahu watacaala amro uu dayacay oo lagu nasteexiyo samaynteeda sidoo kale waxay noqon kartaa baynu nihi tawasucu fi lmubaaxaat wuxuu usoo qoray sheekhii la odhan jiray yaxya ibnu yaziid binu cabdilmelik annawfali ayaa imaamu maalik waraaq usoo qoray isagoo canaananaya waxa uu ku canaananaya cala tawasuci fi bacdi lmubaaxaat mubaaxaatka wax ka mid ah isagoo sheekhu ballaarhsaday ayuu ku canaananaya waraaqda sidan uu qoray bismi illahi araxmaani araxiim wasala allahu calaa rasuulihi muxamedin min yaxya ibni yaziid ibni cabdilmelik ila malik bni anas ama bacdu fqad balغnي أنka تlbس الdقاq وtakl الرقاq وتجliس عlى الوطيء وتجعل عlى baabka xاaجiبا وqad جلست مجلس العلم وqad ضربت إlyka المطايا وارتxل إlyka الناaس واتkhذوka إmاmا وradوu بqwلka فاتق اللh yا مالك وعlyka بتواضع kaتبت إlyka بالنصيحة في kitاab ma dalaca calayhi hayr اllahi tacala wasalaam waraaqdaasa waxaa soo qoray sheekha raxmat ullahi tacaala calayhi yaxya ibnu yaziid annawfali waxay ku socotay imaamu daari alhijra imaamkii markaa reer madiina wa imaamu malik imaamkii la yihi markaa laa yuftaa wa malikun fi lmadiina lama fadwoodo isagoo maalik madiine jooga maalik baa fadwoonaya fadwada la weydiinaya intuu maalik madiine joogo waraaqda sheekh wuxu uhi raxmat ullahi tacaala caleyh waa canaananaya waxa uu markuu bisinkii bismi llah uu nebigana uu ku saliyay calayhi salaatu wasalaam ayuu tilmaamay waraaqdu cidday ka timi cid ay u socoto markaasuu yuri waxa iga soo kaa gaadhay annaka talbasu diqaaq inaad xidhato dharka dhar markaa diqaaq oo dhar dhar qaaliya bay ahaayeen inaad kuwaa gashato wataakula riqaaq riqaaqa waxay waxay khubus waaweyn ayay ahayd oo xilligaa dadka markaa muluugta waxay isla cuni jireen khubustaan aad cunto watajlisu cala alwadii maryo raaxalan aad ku fadhiisato oo tusaale kursiga mara raaxal waxaa lagu saara markaa qiimo badan watajcalu calaa baabika xaajiban albaabkana bodhigaad adiga kaa albaabka ku doonana soo daayo ku doonana celiya intaasay soo gaadha ha intaasay intaasi wax xaaraani kuma sugna waqad jalasta majlis alcilmi waxaanaad fadhiyaa boos aqooneed baad fadhidaa waqad duribika waqad duribat ilayka almadaaya waxaana lagu soo fuulay maxay dhabaro fardo awr baqal ayaa iyadoo cilmigaaga la dalbaya lagu soo fuul wartaxala ilayka annaasu maduna waa kuusoo raxilaysatay watakhaduuka imaaman imaamna waa kaa dhigteen markaasuu wuxuhi katabtu ilayka binasiix nasiixadaana kuugu soo qoray fii kitaabin qoraal ma dalaa calayhi hayr allah ilahay cid aan ahay may ahay aniga igaa qoray ilahay unba iyog ma nasiixaan kuu qorin jawaabkaa marka bal aadaabtaa ka warram iyo akhlaaqda ayna naxnu min hadi aladaab walakhlaaq maxaa ila laga sugaya arrinta noocaas miisaanka saar waaqicad ku nooshahay iyo waaqicas caynku ahaa marka waraaqdu soo qoray waxa uu sheekhu dareensiinayaa inaanay tacyiir iyo tawbiikh aanay ahayn ceebayn markaasuu wuxu waraaqdaa ilaahay waag subxaanahu watacaala wasalaam dee nabadgeliyo bal jawaabta sheekhana aynu eegno fakataba ilayhi imaamu malik min malik bni anas ilaa yaxya bnu yaziid annawfari salaamun calayka ama bacdu faqad wasala ilaya kitaabuka fawaqaca minii mawqica anasixati washafaqati waladab matacaka allahu bitaqwa wajazaka allahu binasixati khayr intaas horta muqadima uga dhig kitaabkaagii soo gaadh waxaanu igaga dhagcay meel naseexo inaad naasixaad ii tahay iyo shafaqa inaad ii dhibirsan tahay iyo marka inaad edab iyo akhlaaq marka dhaqan kitaab dhaqan wanaagsana ku qoran buu ahaa ilahay alla ka cabsi marka ha kugu raaxeeyo ilahayna nasixa markaa nasixada aad iisoo dirtayna rabbi ha ka abaalmariye buuri marka ilahay ha ka abaalmaryo وأsأl الlaha توفiqa وlaa حawla وlaa quwaةa إla bالlah إla bالlah العaلي العظيم فأma ma ذakrta lي أني آkl الرقاq وأlbس الدقاq وأxتجب وأجلس عlى الوطيء فنحن نfعل ذلka ونستغfir الlaha taعalى شeekh suma aragtaan فنحن bal edbtaag فنحن نfعل ذلika ونستغfir الlaha taعalى ilahayna waxaanu dembi dhaaf baan weydiisanaa waa samaynaa hase aate ilahay banu dembi dhaaf weydiisanaa markaas haddana aayad buu daliishanaya wuxuu tilmaamaya inaanay arrintu xaaraan ahayn وqال الله جل وعلا قل mن حرم زينة اللh الtي أخرج لعباaده وطيبات من الرزق aيadda kuma bilaabin sheekhu aayadda waxay daliil u tahay waxaan inaanay xaaraan ahayn qul man xarama زينة الlahi اlati أخرaجa لعibaadiه وطيباaت min الرزق waxan waxay isugu jireen ziino wax ah taasoo أخرج الlah لعibaadiه iyo wax طayibaad ah oo iyadana ilahay adoomadiisa uu siiyey ayay isugu jiraan وإنii أعlamu أنa تarka ذلika خayr min الدخuل فيhi waxaanaan arkaya in taasoo laiska daayiyo iyadoo la sameeyayo khayr badanta in laga tigaabo sheekhina raxmat ullahi tacaala caleyh saasaan arkaya haddaba sheekh wuxuu ku gabagabeeyey hanagaga tegeen qoraalka aada noo soo qortay annaguna qoraal daynmayn bimacnaa mar walba noo soo nasteexeeyo nasoowaaniyo qoraalkaasoo keliya hanaga tegin bu sheikhu leh raxmat ullahi tacala caleyh marka ikhwaani fillah imaamu malik raxmat ullahi tacala caleyh qisadan waxaa soo aroorinaya horta sheekhale markaa waqafaatu tarbawiya mujallada shanaad safxadda laba safxadda laba boqol iyo kow ilaa laba boqol iyo laba sheekhada soo naqlinaaya waxaa kaloo jirta qiso kale oo imaamu dahabi raxmat ullahi tacala caleyhi fi siyari aclaami nubala uu kusoo naqlinaayo oo imaamu malik uu qoray cabdullaahi bni cumar alcumari sheekhii la odhan jiray oo waxaa jira markaa laba nin oo walaalo ahaa oo la odhan jiray cabdullahi bni cumar alcumari iyo cubaydullahi bni cumar alcumari labada mid caabid buu ahaa caabid reer maka ah ayuu ahaa ka labaadna muxadis buu ahaa marka markaa kacmad magaciisu musaqarka uu yahay la yareeyey nin iqa ah buu ahaa nin iqa ah buu ahaa cubaydullah عبيد الله بن عمر العمري ثقوة عبد الله بن عمر العمرينا وحو أها محاي ضعيف الحديث لكن عابد هو وقال علماء الحديث واحد آذان مدوا مكبر الرواية مستقر مدوا مكبر الرواية مستقر الاسم مكبر الرواية مدوا حوي مقعي سنوى مستقر رواية سنوى مكبر بيقري هذا معنى واحد صحيح وأيوه عبيد الله بن عمر العمري ككان له مستقر ومكبر الاسم مستقر الرواية وعبد الله بن عمر العمري kaasoo caabid habeen malik waraaq u qoray imaam dahabi baa soo naqlinaya wuxuu ku soo naqlinayaa markuu tarjamada cabdullaahi bni cumar alcumari uu maraayo markaasuu wuxuu odhan waxaan filaya labadaba waxa awow ah cumar bin khadaab radi allahu tacala canhu labada nin labada nin walaala ah markaasuu wuxuu odhan imaam malik buu yeedhay wuxuu leeyahy imaamu maaligow ka soo gac masaajidkaa nebigaad joogto ama masaajidkaa nebigaba joogo hase ahaatee cilmigaan aad waddo joojiyo tafaruq licibaadati illahi tabaaraka watacala cibaadada ilahay ugo utafaruq cibaadada ilahay markaasuu imaamu malikna waraaqis ku soo jawaabay markaasuu imaamu malik wuxuu odhanayaa waxa weeye waraaqdaadii waa isoo gaadhay aad ii soo dirtay hase ahaatee waxaan ku leeyahay waxaad ku sugan tahay kama khayr badna waxaan ku sugana fa huwa kullun muyasarun limaa khuliq qof walba ilahay albaaba u u fududeeyey aduu cibaadaad ku suganto rabbi ayaad caabudo xaramka baad degantay anna cibaadaan ku sugano cilmigii maa faafinaya hada wasalaam marka marka waa maxay ikhwaani fillah in markaa dee nusxiga hataa hada waad arkaysa sheekhu kuma ceebin imaamu malik oo layihi kasoo baxo kaada mar xaram ku cibaadayso ama masaajidkaaga ku cibaadayso kuma ceebin ninkii markaa ahaa marka cabdillahi bn cumar alcumar waxaa markaa aadaabta naseexada waxaa ka mid a naseexadu inaan noqon calaa shardi alqabuul hadday naseexadu noqoto calaa shardi alqabuul waxa ma tarto haddaad ku tala gasho inuu madaxa kuu ruxo waa addoonsi weeye haddaad ku tala gasho madaxa inuu sidaa odhanaayo adug aduu naseexa calaa shardi alqabul marka hore yaan meel kugu barnaan ibnu xasan adhaahiri kitaabkiisa la yidhaahdo mudaawaat nufuus asiyar walakhlaaqna waa le labadaa magac buu leeyahy ayaa wuxu uhi laa tansax calaa shardi alqabuul walaa ta walaa walaa tashfac calaa shardi alijaaba buu yihi weligaa haddaad cid u naseexaynayso shardi ha kaga dhigin inuu aqbalo ama waad aqbali haddaad aqbali weydana waxa weeye dee saasaan kugu saa odhan qofku u nasteexe haddaad shardu qabuul marka horeba halkan soo dhigato waxaa lin kugu diidaba walaa tashfac calaa shardi lijaaba buu yihi marka hana ergeynin weligaa ergadaada in la yeelo oo marka ergadii lagugu soo celi lagaa diido aada xanaaqdade waxaa kaloo kamida marka aadaabta naseexadu ay leedahay imaam wuxuu leeyay marka imaam imaam imaamkii marka imaam ibnu xasam raxmat ullahi tacaala caleyh ayaa wuxuu leeyay kitabkan hadda tilmaamaynay ayaa wuxuu idaa nasaxta fansax siran laa jahran aw bitacriidin laa bitasriix wuxu hi markaad nasteexaynayso si qarsoodiya u nasteexee qofki si sir ah laa jahran si markaa jahriya ha u nasteexayn usa nasteexee si sarbeeb ah oo ha u nasteexaynin bu hi markaa si tasriixa ilaa qofkii tasriixa sarbeebta aan fahmayn mooyaane qofkaan sarbeebta fahmayn isaga tasriixaad ugu nasteexaynaysa markaasaa waxay aimadu soo naqleen markay qadiyaddaa ka hadlayaan in nasteexadaadu ay noqoto walaalka aad nasteexanaysa si sir ah أبيات إمام الشافعي لما بيد إمام الشافعي الله تقصى نقلي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني نصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع إلى هذا إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يا يولي مرك ووحو لمركة تعمدني بنصحك في, في انفرادي والنصيحة هذا واحد إلى السوق السيامر كان كليد أحي مرعان أحي وجنبني النصيحة في الجماعة إيه إلى هذا يجي ومدحي الذي يقول نصيحة يسو faina nusxa bayna annaasi nawcun iyadoo dadka la isugu dhex nasteexanaya waa nooc kamida markaa fadeexadda iyo fadeexadaynta iyo dhaleecaynta laa ardaa istimaaca buu yihi marka markaasuu nabiyadda waxay kusii jirtay haddaan ku diidaan kula igala tag adigu dee iscanaa markaad ifadeexadayso haddaan kula waa arrin waa orad nabadgeliyo ama maca salaama adigu iscanaano aniga markaa hay canaanan xilliga imaam dahab imaam ibnu xasan raxmat ullahi tacaala calayhi waxa uu tilmaamaya isagoo nusxiga markaa ka warramaaya ayaa nusxigu wuxuu yidhi waa saddex nooc nusxigu waxaa le waa laba nooc marka uu yahay dee mashruuca marka koowaad waa fardun wa dayaanatu waxaad doonaysa qasdigaagu yahay shay faral ah oo ilaahay kugu waajibiye inaad iska rido walaalkaagana aad markaa nusi aad macnaa aad khayr gaarsiiso waa dukumad wada marku dayaanihi marka hore macnaa waa fardun wa dayaanatu waa nooc diinaho ilaahay subxaanahu wataala haday ku caabudayso wejiga labaadna waa maxay waa tanbiihun wa tadkiir oo walaalka aad baraarujinaysa ad xasuusinaysa wax weji saddexaad hadduu gudbo ka warrama tawqiixun wa taqriic hadduu noqdo markaa isku qaylin iyo markaa iscaaldhaleecayn uu noqdo wejigaas waa madmuum marka wuxu hi haddii wed wejigaa lasii dhaafana ibnu xasan baa odhanaya haddii wejigaa saddexaad la dhaafay madmuumka isaga laftiisu waxaa ku xigaa wuxuu yidhi araglu walidaam weeyaan buuri in la isfeedho oo laad la iska badiyo ayuu noqonaya bale waxaa laga musiibo durka oo meel xun uu gaadhay ayuu sheekhu hi raxmat ullahi tacaala calayh meel kale wuxuu odhan idaa nasaxtaha fi lkhalaa'i wa bikalaamin layin war haddaad qof u naseexaynayso fa fi khalaa adoo cidlaa u naseexi cidlo joog wa bikalaamin layin iyo hadal markaa debicsan ugu naseexee marka hada lumuur ikhwani fillah waxay noqonaysaa marka nafsiga ma waa xuquuqda walaalkaa kugu leeyahay weeyaan waa inaad u ilaaliso qodobkaynu gudbaynaa waxa uu yahay ee kamida marka waxyaalaha xuquuqda qofka markaa ziyaadinaya walaaltinimada kordhinaaya qulubtana markaa ilaalinaya walaalka inaad ziyaarato hadduu magaalo kaafog uu joogo ama meelkaa durugsan uu joogo inaad ziyaarato wayaa ajar iyo xasanaad baa laga helayaa waxaa nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam xaqu lmuslimi cala lmuslim sittun walaalku walaalka kale xaqa uu kuleey waa lix waxaa ku jirta marka waidaa marida facudu hadduu xanuunsado booqo waidaa maata fattabicu hadduu dhintana raac xuquuqday ka mid tahay waxyaalaha qofka walaaltinimada iskorinaya kamid tahay marka waxyaalaha taaluf lqulubki marka qulubtu inay markaa midaysnaatay jawada ka socoto waxyaalaha markaa ilaalinaayo waxaa nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam nin baa markaa siyaartay walaal walha magaalo kala joogay markuu siyaartay ayaa rabbi wuxuu ugu diyaariyay dariiqii marag markaasuu malagii waxa uu ku yidhi aggaad markuu malagii soo maray u yihi xaggaad rabtaa markaasuu nin aan walan halkaa joogaan siyaaranaya markasuu nim addunyad ku xidhanaysa jir masu maya hase ahaatee waxa weeye ilahay daraaddi waan u jecelahay markaasuu malagii wuxuu ku yihi ilahay baa ii kaa soo diro o ilahay wuxuu ku yidhi rabbi waxa uu kuu jeclaaday kama axbatow fiisa ninka ilahay daraaddi ugu jeclaa ugu jeclaatay waxaa kamid a waxyaalaha walaalayaal kordhinaya ta'aalufka iyo ukhuwada atacaawun cala albiri waltaqwa wacala amri bilmacruuf wanahyi cani lmunkar sidaa maanta oo kale iska kaashado wixii la odhan jiray marka cala albiri waltaqwa wacala amri bilmacruuf wanahyi cani lmunkar in la isu kaashado wixii khayrka ahaa jamicii la wada oogo cibaadaadkii markaa la wada sameeyo dacwaddii markaa la wada faafiyo xumaanta la wada reebo wanaagla dadka la wada faro arrimaha noocaas tacaawunka iskaashiga noocaas oo iskaashigaas wuxuu keenay marka ta'aaluf alquluub in quluubta markaa ay isu timaado waxyaalaha dee ka dhalanaya marka tacaawunka rabbi yuli watacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala ithmi walcudwaan meeshii waxay nay tashaawur in la tashado dadkiisiman maxay nugu amaad wax tashada tashadaa waxaa imanaya anniqaash fi bacdi alaxyaan marmar baa la niqaasha masaasaynu yeelna masaasaynu yeelna masaasaynu niqaasha waxaa kaloo imanaya tandiim lumuuri wa tartiibiha in umuuraha la tartiibiyo heblo adigu waxaad inoogu qorantay iclaanka heblo waxaad ku qorantay muxaadarada muqadame inaad u samayso heblo ad waxaad ku qorantay qalabki inaad keento tandiim lumuur wa tartiibiha umuuraha noocaas hadduu qofku dadka musadi qofka ka shaqeeya arrinta noocaas oo dadki ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkii sunna nabiga aaminsanaa ee hadwi salaf markaa dariiqa markaa raacsana umuuraha ay sameeyaan ay tilmaanay waxaa dhacaysa iyo umuuraha kale shareecadu ay tilmaantayba waxaa dhacaysa quluubtoodu inay marka ay ku midaysnaato ilahay subxaanahu wataala kitaabkiisa iyo sunada nabiga alayhi salaatu wasalaam haddii kale waxaa dhacaysa wixii la odhan jiray maxay de in markaa qulubta haddii cagsiga loo gudbo oo waxyaala dhowr arrimood aynu tilmaami doono xaggeeda loo kaco waxaa dhacaysa in dacfi meeshii uu yimaado oo qulubtii markaa tanaakub dhexdeeda uu yimaado asbaabta soo jeeda marka aan tilmaami lahaa dhowr qodobo calaamad u ah ama tilkeensanaya waxaa laha tanaafur lquluub qulubtu inay isdiido oo marna ta'aaluf baa jira marna tanaakur baa jira nabigu muxuu uhi alayhi الsalaatu wasalaam alruwaxu juluud mujanada fama tacaarafa minha italaf wama tanaakara minha ikhtalaf tanaakurka waxyaala badan oo sababa marka waxyaalaha tanaakurkaa sababaya tanaafurka iyo waxshada inay qulubta waxshado sida bahalka looga baaqdo ee looga dido ama xayawaanaadka iscunaa ay u kala didaan qulubtu inay ukala dido waxbaa sababa marka waxsh ayaa dhacda fi bacd luqat waxsh waxaa la yidhaahdaa xayawaanka duurgaleenka ah ee waxyaalaha isaga dhiba ka dida waxshada noocaasa waxyaalaha keena waxaa ka mid a haddaynu calaa sabiil ijmaal marka hore usheegno mucaasida haddii dadku ilaahay caasiyaan oo ala si gud guud ilaahay loo caasiyo waxshaa ilahay dhexdooda ku tuuraya marka qulubtooda ina isdiido bal hal miaal ban soo qabanayna xadiidka uu warinaya marka abu mascuud albedri ee saxiix muslimka ku sugan ee rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam nabigu yihi alayhi salaatu latasawunna sufuufakum aw la yukhaalifana allahu bayna quluubikum wafi bacdi riwaayat aw la yukhaalifana allahu bayna wujuhikum xadiidkan muslim baa warinayay xadiidka saxaabiga nabiga ka wariy waxa la abu mascuud albedri abu mascuud albedri abu mascuud albedri berigii dambe xadiidka markuu warinaayo wuxuu odhan jiray wahaa antum qad ikhtalaftum wahaa antum qad ikhtalaftum lafdigaas muslim ku jira markuu xadiidkii wariyu dadkii u sheegay uhi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalam latasawuna sufuufakum suuftiina sinteen oo sinteen oo sinteen aw la yukhaalifana allahu bayna wujuhikum ama ilahay quluubtiinu iskhilaafin doona ama wujuudiin ayuu wuxu odhan jiray wahaa antum qad ikhtalaftum dawaydinkaa is arkaaya iskhilaafay markii laga tegay hadda nebiga in itibaaca la sameeyo oo xadiidkaa lagu camal falo ayaa waxay markaa tanaafur lquluub quluubtin isnacdo tanaafur dhaco ayaa meeshii ti marka marka ala sabiil cumuum si markaa in dood hadday ilaahay caasiyaan taasaa ku dhacaysa haddaynu yaro basino dhowr arimood aynu ka tilmaano waxyaalaha markaa dadka ku sababa inay qulubtooda isnacdo waxaa kamid a xub dunya watanaafusu fiiha inaad dunyadoo tafxayto dunya loo tartamo wayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wallahi man fal fa wallahi man faqra akhsha calaykum ilah baan ku dhaartay faqra idinka biqi maayo walakin akhsha an tubsada calaykum addunya kama busidat cala man kana qablakum fatanaafasuuha kama tanaafasuuha fthlikakum kama ahlakathm mutafaqun calayh wallahi idinka baqan maayo faqri waxaa idinka baqaya inay addunya laydin furo dadnaa ku tartamtaa deedna idin halaagto say u halaagto de adduunyada dili mayso qofka qofka dolarkiisu dili maayo dahabkiisuna dili maayo qofka hadda maxaa halaagaya waxaa halaagaya iyaga qofka diintiisba halaagsanaysa markay la isqabsadaan qofka isnacaan haddana waa halaagaya in isdilaan baba laga dagaala ka dhex bilaabaan marka halaagu taasaa sababaysa marka oo tanaafusku waxaa kamid ah tanaafus bilmulk in kursiga laysku qabsado anaa talinaya anaa talinaya waxaa kamid a in lagu tanaafuso bilmaal waxaa kamid ah ashuhra wauhuur inuu qofba isla hebel yaanu kaa muuqaal dheeraan ee adna markaa muuqo yaan lagaa muuqan ama qofkaas yaanu muuqan taa lagu tartamo marka waxoose waxay soo gedagelayaan baabka tanaafuska la yidhaahdo dhammaantoodna waxay hoos imanayaan waxaa loo qana xub dunya tanaafusi fiiha addunya jacayl addunyada lacagta un maa mulkigii baa markaa ah markaa wixii la odhan jiray maxay addunya waxaa addunya duhuurka xubu shuhri qofka iyo kuna mashhuura arrintaasna waa ku badanta marka aimadu ay tilmaamayaan kutub kutubta adaabta iyo akhlaaqda daalibcilmiga markay culimadu ka warramayaan inta badan dadka dalabatulcilmiga dadka culimada ah adduunyadu xaggay kasoo gashaa dhaqaala ay urursadaan maaha kursi ay markaa ku fadhiistaanna maaha waa waxa shuhrada le qofka iyo kuna mashhuura inuu shuhro u tafaxayto taasi waxay keensanaysaa maxay waxyaala fara badan inuu dul maro oo xuquuq badan walaaladii ay leeyihiin inuu markaa musaadamayo iska tuura madaxa ku dhifto waxyaalaha keena waxaa kamid a markaa tanaafur lquluubka xasad oo ka dhalanaya marka adduunyada iyo xubigeeda waxaa ka kamid a markaa suu dani biakhiika walaalkaa oo mala xun aad ka malaysato waxaa keena waxyaalaha qulubta inay kala kala tagto cadamu tathabuti bilakhbaar wa cadamu tashkhiisiha wa cadamu tafkiiri fi usluubi cilaajiha cilaasha sharciya waxaa kamid a waxyaalaha keena in qulubta ay kala tagto wararkon la iska hubsano war baa lagu soo naqliyey qaala fulanu kada wa kada markaasaad iska rumaysa madaxaad u roocdo maxaa qabiya markaa warkaa laysoo naqliyey ilahna wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum fasiqun binabay fatabayanuu nabiguna muxuu uhi calayhi salaatu wasalaam muxuu rasuulku lahaa markaa iyaakum wadanna faina danna akdab lxadiid war iska ilaaliya waxa malaa la yidhaahdo maluhu waxa weeyaan waa war la sheego ka ugu markaa been badan buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka qofki inuu markaa akhbaarta aan hubsan akhbaarta in la hubsana waa waajib haddaad hubsatana oo warki waabu sugnaaday in lagu sameeyo tashkhiis tashkhiis macnihiisu waa maxay kala dhalin la shiilo shiilid aad wuxuu warkii bal aad hubsato marka oo haddaad balka waran war lasoo naqliyo warku uu jiro calaa sabiil mithaal hase aatee arrin ceebaba aanu ahay balka war oo ninkan unus ceeb u ka dhigayo mithaal waxaynu keeni karnaa dhowr mithaal waxaa leeyahay dhowr mithaal baa marka culimada arrimaha ay u tilmaamaan lakin hal mithaal ama hal tusaale aynu tilmaami lahayn marka imaam marka imaam subki raxmat ullahi tacaala caleyh ayaa kitaabkiisa dabaqaat shaaficiya ayaa wuxuu kusoo naqlinaya qisa waxa uu yihi imaamu shaafici ayaa soo galay masar markaasuu wuxuu imamu shaafici masaajid baan soo galay masaajidka nin baa dersi ka dhigaya markaasuu ninkii wuxuu leeyahy fulan binu fulan waa rajulun suu waa nin xun ninkaas ninkaasi waa nin dayaanadiisu ay xun tahay oo aan diin lahayn markaasaan gacanta taagay buuri imaam shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh markaasaan kuhi buuri washfaca muxuu sameeyey ninkan maa muxuu waxu sameeyey waa maxay markaasu ui wa yabulu qaa'ima sarajoog wuu ka adshaa sarajoogga ayuu ka adshaa markaasaan imaam shaafici waxaan idhi buuri wamaada fiih sarajoogga lagu kadsho maxaa ku jira sarajoogga lagu kadso lafteeda maxaa ku jira ila adila kusoo aroortay ana rasuul اlahi sal ه sl bala qaim adila kuso arortay saxiix saxiixka ku sugan ma bukhari keyrkii bay wariyeen maxaa ku sugan baan weydiiyey bu ninka ninkanaad ku dhaleecan sarajoog buu ku kaadshay sarajoogga lagu kaadsho maxaa ku sugan markaasuu uri dabaysha kusoo celiso way ku duulduulaysa markaasaa ui ma adaa arkay iyadoo ku duulduulaysa markaasuu miy kale way ku duulduulaysaa buri ya kale waatay ku duulduusha marka waxay ubahantay ikhwani fila dalabat lcilmigu qofka daalcilmi muqafal maa masale marka lasoo gudbiyo waxay ubahanta tashkhiis in la shiilo masaladii oo la hubsado oo markaad hubsato inay sugnaato kabacdi haddana xukunkii shareecada aad uba dhigto maaha inaad madaxuuna ruuxto oo tirahdo waa aynka oo tirahdo waa sax maha sidaas sax ma waan xusi lahaa marka hal masalo oo iyada lafteeda markaa waaqica oo bacdu ikhwaanina had iyo jeer ay taduru marka ay tarwiijiyaan masaladaasi waxay tahay waa masalo runtii ku saabsan wadaadka muxaadarka idinla hadlaayo masaladaas waxay tahay masaajid halkaasoo sayid cali la yidhaahdo ayaa waxaa loo yimaado qolo tabliiq la yidhaahdo waliba si joogta an uguma yimaadaani waxaa laga sanadkii hal mar inayna soo maraan nimankaas dabadeedna waxaa dhacday xilli xilliyada kamida ayaa qolooyin markaa dhalinyari waxay sameeyeen marka abaabul ololeyn ah oo had iyo jeer marka ay wadaada u yeedheen waraaqa ay qorqoreen waxa weye masaajidka wadaadkii yaasiinda waa macduuda min atabliiqiyiin nimankaasaa markaa lagu tirinaya dabeedna waxaa dhacday masaajidkii waxay masaajid maaha taladiis aanu gacanta ku hayno taladiis gacanta aan ku hayna ma cumuumka gusu gebi ahaana waa masaajid marka masaajidada hargeysa oo waxaa ogtiin marka masaajida marka dacwa salafiya laga warramayo masaajida ay ku so ay ka socdaan ay dacwadu ka socotaa waa laba qaybood weeyaan qayb inagu aynu dhisanay oo binaaga inagu awoodda aynu leenahay dhiskeeda umuuraheeda gacanta aynu ku hayno oo laa zayd walaa camar cidna aan loo daba fadhiisan iyo masaajida aynu inagu marti aynu kunaa ama aqalul axwaal mushaarikiin aynu kunaa cid aynu la wadaagno marka qofku waxaa kaflad ah inuu kala garan waayo masaajidka mushaariga uu ku yahay ama masaajid masaajidka gebigiisu marti uu ku yahay iyo masaajida kale markii ku awoodda ku leeyahay khulaaso marka waxay tahay waxa ay geliyey waxaa markaa dhalinyarada qaarba markaa waxoogaa asilada igu yara badiyo dhowr jer i weydiiyeyoo sheekh hawshaa ka warrano bal taa ka warran bal taa ka warran bal taa ka warran khulaasada markaa waxay tahay waxaa loo baahanya marka ikhwaani fillah shay markaa uu dhaco in shaygaas siduu xaqiiqadu tahay looga warramo wixii markaa ilaahay subxaanahu wataala qofka uga diin dhiganayana cidana aanu kaga cabsan ee say tahay markaa uu sheego waxaa kaloo markaa mudan hadday jeer markay dhiba ay dhacday qolaalka marka war uu kaa soo gaadho siduu sharciga inaad u daweyso mana waxaa dhici karta fi badcilqaad qofkii khadabuu ku dhacay markaasaad usluub aan sharci ahayn baad u martay marka ibnulqayim baa wuxuu idhahdaa had iyo jeer waxa uu tilmaamaa oo yidhahdaa sheekhu raxmat ullahi tacaala caleyh waxaa dhacda bu yidhahda dadka qaar inay munkar galaan oo dadka qaar munkarkaa ankara minhu ay galeen si munkarkaa u isaaleeyaan bu yidhi marka waxaanay ku dhacdaa bu yidhahda had iyo jeer dadka khuruuju cala alxukaam sameeye alxukaam yo rubama yafcaluna munkara waxaa dhacda fi balad awqaad ama in badan inay munkar ay sameeyaan marka marka qola ayaa munkarkii di iyagoo diidaya munkarkan inay isaalayan doonaaya ayaa waxay ku dhacaan maxay ankara minhu wax markaa ka foolix waxaa ka mid a ikhwani fillah waxyaalaha markaa qofka muslimkaa laga yaabo marka inay sababu noqoto marka qulubta inay ka isnaacdo waxaa ka mid a markaa akhdu alakhbaari min anamaamiin dadka namiimayaasha in akhbaarta laga markaa qaato oo markaa qofku qof namiimiyo daradaraalo ah akhbaarta marka uu ka qaato wararka uu ka naqliyo ayaa had iyo jeer dhacda oo waxay keenaysaa marka marka namaam aad dhegeysato qalbiga aad u raariciso inuu adiga walaalka idin kala dilo marka ilahina subxaanahu wa tacala waa arkan suurat nuur rabbi wuxuu kaga warray markaa dadkii marka xadiidlifkiga sameeyey ama dadkii sameeyey marka caasho ku been abuurtay radia allahu tacala canha waxaa ka mid a waxyaalaha markaa qofka muslimkaa aynu ku gebagabaynayno ay tahay marka qofka muslimkaa laga yaabo inay marka qalbigiina ay kala digto ictiqaaru lmuslimi liakhiih qofka muslimka walaalkii xaqira iyo sa quursada ama ha ku quursanaya marka dhaqaale uu ka yara dhaqaale run yahay ama ha ku quursanaya aqoon uu ka yara aqoon badan yahay ama ha ku quursanaya markaa nasabka oo ka reer badan yahay ama nuucu doonaha ama quruxba ha ku kuursanayo ka qurux badan yahay waxa weeye arrin dee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday oo rabbi subxaanahu wataala inaga xarimay weeyaan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka muslimiinta ee xadiid marka alfaad umuuro fara badan shamlisanaaye ayaa nebigu wuxuu leeyahy laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu walaa yabi bacdukum calaa bayci bacdin waxaa ku jiray markaa walaa yaxqiru almuslim akhu lmuslim laa yadlimuhu walaa yakdiluhu walaa yakdibuhu walaa yaxqiruha taqwa haahuna bixasbi imriin min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim nebigu saasuu yihi calayhi salaatu wasalam marka qofkii bixasbi imriin min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim marka qofku iska ilaalinaya qofka muslimka inuu xaqiro waayo waxa waxa taxqiir kale qofka la xaqiraa waa nooc kibirka ka mid ah oo nebigu kibirka muxuu ku tacriifiyey calayhi salaatu wasalaam alkibru badru lxaqi وغمض الناس waxaa la yidhaha kibir buu nebigu عليه الصلاaةu وaسaلاam xaqa oo la naqdiyo oo la radiyo iyo markaa nebigu wuxu alayhi الصلاaةu umada oo la quursado marka qofkii hadi الأmuur ikhwani في الlah umuuraha marka amraada ah ee asbaabta u noqonaya ummaddu inay dadku inay dadka muslimiinta ay kala tagaan oo khaasatan dadka markaa salifiinta dacwadda wada wada ay kala firdhadaan waxyaalaha sabab u noqonaya waynu iska ilaalinaynaa waxyaalihi sababta u noqonaya dacwaddu inay xoogsado qulubtu marka ay joo wada kacdana waa lagu dadaalaya waa la samaynayaa kolley muxaadarada akhuuna mukhtaar wuxuu isoo sheegay shalay wakti badan umaan helin markaa waxoo inaan ururiyo intaasaan waxoogaa kaga soo markaa soo idiin soo ururiyey ilahayna waxaan ka barya dhammaanteen inuu inagu anfaco wasala allahu calaa rasuuli illahi wala alihi wasaxbi wasalam
جزاه الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى أهتابا مريو شيخنا الشيخ ياسين حفظه الله تعالى ورعاه موضوع kolahaantii ama runahaantii si ballaaran inoogu dhigdhigay isagoo sheekhu dareensan cidduu la hadlayaa inay u badan yihiin amaba ay yihiin dad dalabatul cilmiya haddana waxaan kusoo dhaweynaya insha allah walaalkeen cabdulqaadir oo intayna halkaa joogtaa waxaa laga yaabaa in fara badan oo kamidi inaanay ogeyn walaalaha isdhaqaamay ee dacwadda xaafadda ka wada waxyaabahay tahay iyo siday u socoto walaalkan cabdulqaadir ayaan jecelahay inuu inoo balbalaadiyo inoo soo bandhigo inooga warramo in sha allah falyatafadal mashkuuran maajuura